akhi waxaa keena horta ninka la juxo horta saynu ognahay wuxuu ahaan jiray wasiirka waxbarashada ee maamulka la baxay puntland waana nin ku daaban shisheeyaha sida caadiyan lagu yaqaano oo etoobiya ku daaban oo ku daaban shisheeyaha dalka kusoo duula ku daaban marka waxaan odhan karnaa taa waxaa ku bixinaya walaale maadaama ay tahay arrintii iska arrin iska cado meel walba laga daawanayo waaqiciya waxaa ku bixin karaan isleeyahay anigu ra'yi ahaan waa laba qodob qodobka koowaad inuu yahay nin dee aan u shaqaynayn soomaali laakiin u shaqaynaya shisheeye taas la hadligeedna uu qarinayo markaa shisheeyaha wixii ay dalka ka sameeyeen iyo dhibaatada geysanayeen iyo dhulboobkooda midda labaadna waxaa la odhan karaa horta asal luuqad soomaaliyeed ha ku hadlee ninkan horta meesha yuu u joogaa waxay ila tahay wuxuu u joogaa etoobiya iyo kenya marka haddaad etoobiya tiraadi haddaad kenya tiraadi labadooda collusion waxay ku yihiin etoobiya waxay heshiis ku yihiin etoobiya kenya dalka soomaaliya sida ay u qaadan lahaayeen u boobi lahaayeen marka danaha baa dhihi lahaa anigu marka waana nin yacni walaale ku caanbaxay sidaynu ognahay waxoo kaleeto oo lagu qiyaasi karaa hadda waa ti laga hadlayo wuxuu sidaynu ognahay wuxuu la shir doolow buu kala qaatay amxaarada kula soo shiray kadibna markuu kula soo shiray intaanu daacay oo soo wallaacay marka waxa weeye mar walbaba waxay daacayaan waxa weeye waa shisheeyaha waa shisheeya kalkaal waa waa qarandumis dalkana inay u gacan geliyaan bay doonayaan amxaara iyo kenya ayay doonayaan waa la waana iska caddahay waxa hadda tan yacni sadar muuqdaa waa su-aal ka dhan tan telefishinadaynu ka daawanaynay markaana waxaan kusoo gaabin karaa laba qodob ah inuu yahay nin shisheeye u adeegaya uusan ahayn nin soomaali u adeegaya inay soomaalidu ogaato juxa inuusan ahayn nin soomaali u adeegaya tan labaadna waxa weeye kufrigooda iyo gaalnimadooda walaale maxaa yeelay alkufru milatun waaxid luqadooda ha arag wuxuu yidhi ninka la odhan jira dhoodaan gabayaagii soomaaliyeed labac labac ma kala leexsane luuqadaad garan buy marka waxa weeye waxa weeye iyagu af soomaali ha ku hadleen laakiin matoorka saarana waxa weye waa matoor gaalo iyaguna walaale waa niman ridoobay saasaana keenaysa inaysan waxba ka danqan ha ka waxba ka danqan waxay runtii guddigu walaac ka muujiyeen dhalleeceeyeenna soo gelitaankii ciidamada kenya ay soo galeen xuduudda ka soo gudbeen yacni xadka dalka soomaaliya isla markaasna ay yimaadeen ay isku dayeen inay derbi ay wadeen oo ay kala marsiinayaan labada dal dhexdooda derbigii in degmada beled xaawo dhexdeeda afar xaafadood bay ka tirsan tahay inay dhexda marsiyaan oo laba xaafadood ay dhankooda marsadaan arrintaasi guddigu aad buu u dhalleeceeyey ugana hor yimid waxayna runtii guddigu doodoodii ka mid ahayd in arrinta derbigan iyo ay xidhiir wada leeyihiin murankii badda ee soomaaliya iyo kenya ka dhexeeyey arrintaas marka guddigu aad buu uga soo horjeestay wuxuuna baaq u jeediyey xukuumadda federaalka ah oo mas-uul ka ah arrimaha fulinta waxayna ugu baaqeen madaxda dowladda soomaaliya waxyaalo badan bay ka tanna ku darsamusayeene in arrintaasi si deg dega ay uga howlgalaan jawaabta rasmigaana ay ka bixiyaan waxaana loo sheegay inay masaajid ku yaalla degmada baled xaawo ay xoog ku galeen masaajid kabahoodii ku galeen ayna yidhaahdeen masaajidkana wuxuu ka mid yahay meelaha aan burburinayno arrintaas marka arrin aada u fool xun weeye
haddeer meeshaanu aragnay wax dhismaah oo ka socdaa hadda ma jiro waa jiraa derbi la dhisay ilaa toddoba kilomitir intaanu aan aan aanu aragnay oo ah meesha uu ka bilaamo webiga rukunka koowaad waxa la yidhahdo rukunka koowaad iyo kan labaad baanu tagnay boundary billar one iyo two labadaas rukun oo xagka tilmaamayo mid webiga uu ka bilowdo iyo midka labaad baanu tagnay iyo in kaloo abaar lasii dhisay marka derbi ilaa toddoba kilomitir in ah oo derbiga laga dhisay baanu aragnay laakiin magaalada afkeeda markuu joogo buuqi waa soo dhacay halkaas ayuu hadda taagan yahay wax dhismaha hadda socdaa ma jiro kama bixinayo haddeer anigu wax jawaab ah oo hordhac ah waxaanu diyaarinaynaa warbixin farsamo waxaa nala socda dad khubar ah oo arrintaa takhasus u leh waxaanuna wareysanaynay dadkii iyaguna dhulka ku noolaayo jugraafiga indhahooda iyo waayo aragnimadooda dhulka joogay calaamadihii baa dhulka yaalla warbixino hore oo hadda ka hor ee dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo waxaas ay ka sameeyeen baa jirta iyo iyo tala soo jeedin ay ka bixiyeen wixii aanu aragnay iyo wixii hore loo arkay iyo waxa taagan warbixin baanu ka bixinaynaa taasaanu la tegaynaa ee dadku hadda waa degan yahay arrintaa waxaa keenaya cala sabiil mithaal baan ku tusay ay ummadoo dhan ku fahmi kadho dadka tuugtaa markii hadda mathalan aad magaalada muqdisho kala joogta ama magaalooyinka waaweyn joogtay tuugadu habay u shaqaystaan baa jira nin wuxuu iska dhigayaa markuu rabo inuu la- wax kaala cararo ama wax kaa dhaco kaa boobo nin wuxuu iska dhigayaa inuu wax dejinayo ninna wuxuu weeye waa ninkii wax qaadayay marka eh, way dhacdaa marar badan bay dhacdaa oo ay een, ay dhacdaa tuugadu way sameeyaan marka walaal dadka waa dad tuug ah oo ilaahay iyo kutubtiisa ku- eh, kitaabkiisii ka furtay oo rus- rasuulkiisii beeniyey marka ummadday khudlaanayaan mooye ayagu way og yihiin xaqiiqaduna waa taas qof soomaaliya oo fayow oo ama diin ahaan u fayow ama dadnimo ahaan sidiisa kale islaam baa iska ahda u fayowna wuu garanaya lianna daliil baan ku siinaya in ay sidaa yihiin akhi markii een, ay sheeganayaan haddaanu u raacnaba bal matalan waxa beenta ay sheegaan haddii hadda aanu u raaci mayna haddaanu hadda nidhaahana waxbay qabanayaan sida saxda iyo sawaabta waxay ahayd ee guddiyada qaabilsan inay arrintan ka hadlaan oo kenya toos ugala hadlaan iyo dhulboobkeeda laakiin maxay ku tusaysaa meeshaba waxay u joogaan badda in la gado in dhulka la iibiyo dhulkaana haddaynu akhi waa ognahayo waxa weeye wuxuu ku fadhiyaa habka loo cabiro ee dhulka iyo waxa is- isku fadhiya iyo qaabka badda ay kenya u- ay u boobayso way isleeyihiin marka walaala waa dad isle laakiin waxaan kuugu miisaaliyey tuugga oo kale tuuggu markuu rabo inuu wax ku dhaco waa laba qaybood midna waa ku sheelsheele wuxuu kuleeyahay haa sheekh isdeji midna buu kuleeyahay midna wuxuu kuleeyahay ma arkaysaa wixii buu kaa dhacaya marka dadkay khudlaanayaan mooye astaalatan iyagu hoos
waxaan leenahay maanta waxaan iskugu nimid banaanbax ku saabsan ee, xadgudubka kenya saad la socotaanba horta annagu ummadda soomaaliyeed baan nahay waxaan nahay khaasatan gobolka gedo xaduud dheer baan la leenahay kenya bibiwan ilaa raas kamboni baan deris nahay ma dulunna rumana xadgudubno labaatan iyo shanta sanana waxaa nagu socday iib lama filaane caalamka waxaan ka dhicin baa nagu haystay dadka iyagaa la iibsan jiray oo lacag baan ku joognay oo waa nala gadanay waad la socotaan gabdhaha umulaha guriga lagala baxay Yaga, dareenka yaga inaan muujinno dareenkaasoo ku saabsan xadgudubka kenya ee nagu soo xadgudubka dalka yaga ee ku soo xadgudubtay arrintaas waaye maanta arrinta halkaan iskugu nimaanay muhiimaddeeda waxaan leenahay dalka yaga hal taako oo dalka yaga ma ogolaanayno hal taako hal taako hal taako oo dalka yaga annaga ma ogolaanayno inay cid ku soo xadgudubto waa hagaag